Wasaaradda Howlaha Guud, Booliiska iyo Guryeynta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ku qabatay kulan dadweyne oo ku saabsan sharciga maamulka dhulka magaalooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Howlaha Guud, Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maamulka Degmada Walaweyn, qeybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn kulanka waxaa daafuray Gudoomiyaha Degmada Walaweyn Mudane Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi isagoo u mahadceliyay wasaaradda in ay Walaweyn soo gaarsiiso nuqulka sharciga dhulka iyo wacyigelinta degmada ay ka sameynayaan.
maanta waxaan isugu joognaa xarunta maamulka degmada Walaweyn inaan kulan dadweyne oo ku saabsan xeerka maamulka dhulka degmooyinkii iyo deegaanada dowladda koonfur galbeed sharcigaasoo ah sharci baarlamaanka dowladda koonfur galbeed iyo wasaaradda howlaha guud kadibna uu madaxweyne cabdicasiis saxiixay xeerkaasoo ah maadaama uu batay isqabqabsiga iyo fahamyalida dadka ay ka haystaan arrimaha dhulka si dadka loogu kala saaro oo ay u sahlanaato bulshadana inay adeeg dowladeed helaan waay dantahay heer degmo ilaa heer garsoor siday u helaan ayaa loogu talagalay xeerkan annaguna ka maamulka degmada walaweyn ahaan maanta waxaan u joognaa inaan dadkii gaarsiiyo fariintii dowladda koonfur galbeed kasoo baxday annagu maadaama aan nahay shaqaale u adeegaya dadka degmada walaweyn nafsiyan adiga ka cabdiqaadir ahaan oo aan sheeganaya magaca gudoomiyaha degmada waxaan kow ka ahay adeegaha koowaad ee degmada walaweyn waxay dowladda koonfur galbeed soo saarto awaamiir ah ee shacabka koonfur galbeed gaar ahaan degmada walaweyn kusoo aaday inaan soo gaarsiiyo u keeno si ay u maqlaan waa u mahad celinaynaa wasaaradda howlaha guud ee dowladda koonfur galbeed gacanta lixaad kale ay naga siisatay inay noo soo dirto shaksi u carbisan yaqaano arrimaha sharciyada dhulka si uu u gaarsiiyo sharciga shacabweynaha degmada shacabka intaa way ka badan yihiin intiina wax laidin keenay ee isugu jira ururada qaybeed kala duwan bulshada haddaad tihiin dhallinyarada iyo haweenkii qaybahoodii kala duwanaa inaad bulshada idinkuna gaarsiisaan fariinta ee maanta idin soo gaarsiin doon dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda howlaha guud iyo maamulka degmada iskaashanayo waan rajeynaynaa dad kale inay faham fiican ka heli doonaan kadib markii aad gaarsiisaan fariinta meesha maanta ay joogaan meel ka duwan si gaar waxaa u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha oo ah gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo dib-u-dhiska degmada iyo agaasimihii waaxda canshuuraha dowladda hoose ee degmada walaweyn oo ah labada bartner ay si gaara u qusayso dibkuxeenka howlaha guud iyo agaasimihii waaxda canshuuraha oo ah wax laisku hayso dhul dhulkaas oo ay tahayna inay dowladda hoose soo mar dowladda hoosena shaqadeeda kuwaad ay tahay inay canshuur ka qaado si ay iyaguna qeyb nooga naqdaan fariintaas gaarsiinteedii idinkuna waxaa marlabaadka u celinayaa inaad fariintaas si sax ay u gaarsiisaan bulshada aa ka timaadeen ay gaartaa rajeyna biidn illaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu